فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo habeen walbaahi aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah caawo qodobada barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda maraykanka oo duqayn ku dishay suldaankii beesha habargidir ee gobollada jubbooyinka taas oo ka dhacday duleedka degmada jamaam ee wilaayada jubbooyinka mas-uuliyiin ka tirsan maamulka garas baalley ee dowladda federaalk oo lagu dilay qarax ka dhacay exkontarool afgooye ciidamada afrikaanta oo isaga baxay deegaan istaraatiiji ah oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose iyo dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab oo dib ula wareegay deegaanka dagaal xalay lagu qaaday ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan degmada jannaale iyo deegaan hoostaga shalambood ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose qodobada sidoo kale barnaamijka dhuuxa waraysiyada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ardayga aweys ah wuxuu ku guulaystay xaasuub ama kombyuutar iyo lacag shan boqol oo dollar ah iyo shahaadadii takharujka waa abaalmarinno qaali ah oo la guddoonsiinayo ardaydii ka qalinfulay machadu shareeca litacliim alcaali ee dhowaan lagu soo xiray qaybo ka mida wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool inta uu socdo qodobada barnaamijka dhuuxa waraysiyada aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah ceel riig ah iyo warshad biyaha sifayso oo laga hirgeliyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee mudug waxaan meesha ka marnaan doonin wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo ay ka mid yihiin toddoba ruux oo shacab ah oo dil iyo gowrac loogu geystay deegaan dhaca waqooyi barya ee waddanka suuriya shil geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay waddanka hindiya iyo dowladda faransiiska oo sii kordhisay cadaadiska ay ku hayso dadka muslimiinta ah waxaa barnaamijka igala qaybgelaya qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aanu ku horaynee diyaaradaha aan duuliyaha saarnayn ee dowladda maraykanka ayaa waxay duqayn xagga cirkaha ku dishay mid ka mida hoggaanka dhaqanka soomaaliyeed ee jubbooyinka duqaynta oo ay fulisay diyaarad daroon ah ayaa maanta barqadii ka dhacday meel ku dhow degmada jamaame waxaana lagu dilay suldaan maxamed cabbaas oo ahaa suldaankii beesha habargidir ee gobollada jubbooyinka ehelada suldaanka ayaa ugu horeyn ka sheekaynaya taariikhdiisa magacaygu waa xasan cali maalin loo yaqaano xasan dhagoole waxa aan joogaa degmada jamaame waxaan ka mid ahaa dadkii caailada ahaa ee ehelkii maxamed cabaas axmed diirshe oo uu duqeyn u geystay ciidamada maraykanku waxa uu ahaa nin oday ah oo nabadoona oo nabadoon ummadda soomaaliyeed oo dhan ah ma uusan ahayn beel keliya nabadoonkeed wuxuu ahay nabadoon ummadda soomaaliyeed oo dhan wuxuu ahay nin inta aan ka xusuusta noloshiisa u adeegaa danaha iyo ummadda masaakiinta iyo dadka masaalixdooda si aad a uga shaqeeyuu ahaa inta aan ka xusuusto ninkaasi waxa uu ahay nin furfuran dhallinyaro ahaa dhallinyaro ahaantiisii kusoo barbaaray wanaag ummadda dhexdeedana si aada looga yaqaanay haddana waxa uu noqday nabadoon khaasatan beel buu u ahaa marka gacanka gardaranaa dishay waa tahay maxaa idinla tahay marka uu maraykanka ku beegsaday nabadoonka nabadoonka waxa uu ku beegsaday waxa weyaan gardarooyinka uu ku leynayo ummadda soomaaliyeed iyo shacabkaa oo sida gardarada u duqaynayo oo isagoon u aaba yeelin u duqaynayo unbuu u beegsaday oo ula raagsaday isagoo u adeegaya dadkiisa iyo masaalixda ummadiisa oo nabaddoonaaneed mooyaane mana uusan ahayn nin kas tirsan al-shabaab nin nabadoona oo shici buu ahaa oo dadkiisa u adeegaya marka waxaan leenahay si gardaro ah ayaa ninkaas maraykanku u beegsaday ka waran nabadoonka maxamed cabaas nin noocay buu ahaa maxamed cabaas nabadoonku waxa uu ahay nin furfuran oo wanaagsan oo dhallinyaro ah inta anigu aan ka xusuusto kii ilaa wakhtigan aan aqaanay maxamed nin wanaagsan oo bulshada dhexdeeda si fiican looga yaqaana ayuu ahay
waa tahay mar walba maraykanka oo duqayn geysto wuxuu sheegaa inuu beegsaday saraakiil al-shabaab marka nabadoonka ma nabadoon beeleed buu ahaa mise sarkaal al-shabaab nabadoonku sarkaal al-shabaab ma ahayn wuxuu ahay nabadoon beeleed maraykankuna mar walba intuu duqayn u geysto oo dhibaato ummadda soomaaliyeed u geysto shacabka ayuu haddana wuxuu ku tilmaamaa qofkaasi wuxuu ahay sarkaalka ee al-shabaaba waana been maran habaabina iyo waxa uu indhaha caalamka u sheegayo ummaddo dhan uu ku maran habaabinayo maxamed ehel iyo qaraabuu lahaa khaasatan waxa uu lahaa qoysas buu lahaa uu ka tegey laba qoys ayay ahaayeen qoyska ugu horeeyey wuu ka dhintay waxay ka tagtay afar caruure saddex wiil iyo hal gabar dibna qoys kale u qaatay waxaan u malaynayaa isagana afar caruura inay joogto laba wiil iyo laba gabdhood tahay qoyskaas ayuu hadda ku dambeeyey ugu dambeyn ummadda soomaaliyeed maxaad ugu baaqaysaan ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay ogaadaan dhagarta iyo khaa'inimada uu u geysanayo maraykanku shacabkiisa masaakiinta ah isagoo u huwanaya shaati al-shabaab ayaan laayay ku gabadfalaya intuu dhammeeyo dadka iyo shacabka dhibaato u geysto marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan arkaana dhagarta maraykanka intaasaan ku bogaadinaya shacabka soomaliyeed bismillaah magacayga waxaa la yidhaahdaa caabi axmed maxamed waxaan joogaa degmada jamaame waa tahay sidee u aragtaan duqaynta uu maraykanku ku beegsaday nabadoon maxamed cabaas hadda duqaynta maxamed cabaas oo maraykanku ku beegsaday waa iska caddahay waa cadooturnimo ummadda soomaaliyeed uu u hayo haddee maxamed cabaasna waa dad shacab ahoo horay maraykanku u duqeeyey daba yaallaahu ku jiraa waa iska caddahay taas walaalle wuxuuna isaga caddahay horayuu dadka masaakiinta inta u duqeeyo oo ilmaha u laayo oo masaakiinta u dilo oo islaamaha u laayo oo caruurta u laayo wuxuu yidhaahdaa sargaal shabaabahaan dilay sargaal hebelahaan dilay haddee waa dhagar iyo qaacinimo iyo gaalnimo isaga ku jirta iyo cawturnimo wuxuu u dilay ma ahayn maxaa cabaas inta aan ka naqaanay shabaabna ma ahayn sargaal shabaabna ma ahayn suldaan soomaaliyeedoo ahaa khaasatan suldaan beeleedoo ahaa beeshii uu suldaanku u ahayaa joogtoo taaganoo annagaa ka mida oo heladii siiya haddaba ma ahayn sargaal shabaaba ninkaas hadday sheegteen iyo haddii ay hadda sheega rabaanba ma ahayn asagoo beertiisii usii socdo intaa danihii ummadda soo qabtay beertiisii usii socda oo beertiis inuu fasha rabay inuu ku dileen meel saddex kilomitir u jirta degmada jamaami nin beertiisa falanayo marna u adeega beeshii uu suldaanka u ahay iyo beelaha kaleyto oo soomaaliyeed suldaan wuxuu ahaay marna suldaan guuda oo ummadda soomaaliyeed oo dadka muslimiinta oo islaamka oo maslaxadooda ka taliya marna wuxuu ahay suldaan beeleed oo khaasatan beelow gaar ugu sii ahay dee markuu qabto beelahaas oo arrimahooda oo kala xalliyana beertiisoo yaambada u qaadanayo iyo beertiisu usii socday markay dilayaan beertiisoo usii socday waa tahay taariikhdiisa maxaa ka xusi kartaa inta aniga aan ka garanayo maxamed cabaas wuxuu ahaa nin aada u wanaagsan wuxuu ahaa nin oo aad dadka maslaxaddeeda uga taliya anuu xumaan ha yaraato ha madnaato wax yarba allah ka dhige kuma hayo intuu anugu aan ka aqaanay sidoo kale nabadoonnada iyo waxgaradka jamaama ayaa si kulul kaga hadlay dilka loo geystay suldaan maxamed cabaas anoo oo nabadoonnada degmada jamaama ka mid ah waxaan u arkaa duqaynta uu duqeeyey suldaan maxamed cabaas maraykanka inay tahay baadil qalad cad ah suldaanka suldaan soomaaliyeed ayuu ahaa khaasatan beesha hawargeeda ayuu suldaan u ahaa nin ummadda muslimiinta u adeegaya ayuu ahaa nin beeraley oo maskiin ah marka maraykanka waa dulan bay ku duqeen insha allahu tacaala maxamed cabaas axmed diirshe walaalihii uu ka tegey xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo eheladiisii waxaan leenahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuuna sabra ilaahay dartiis u sabra janat alfirdowsna allah siiyo suldaanka insha allah saasa leeyahay suldaanka ma ahayn al-shabaab ma ahayn sargaal al-shabaabna ma ahayn shaqana kuma lahayn beerihiis asoo u socdo gurigiis ka tago shaqaale raashiin u wata iyo shidaal beertiis u wato ayaa maraykanka beertiisa iyo iyo tuulada beerta iyo xaafadda uu ka tegay inta udhexaysa ku duqeen suldaan soomaaliyeed waay waa nin soomaaliyeed oo deegaanka jamaama ku dhashay suldaanka wuxuu ahaa nin soomaaliyeed u ahaa nin deegaanka reer jamaam u ahaa dhalinyaradii dugsi sare degmada jamaam uga bax ayuu ku jiray qur-aanka degmada jamaam wuu ku dhamey jamaam wuu ku dhashay dugsi saruu ka baxay suldaanka wuxuu ahaa da-dan kontomeyda ade afartan iyo dhowr ilaa iyo konton u ahaa suldaanka shaqooyin badan uu soo qabtaa jiray sida darowal uu ahaan jiray oo gaadiidka ku shaqeeya xamar iyo jamaama dhexdeeda wuxuu ahaan jiray nin alxamdulilahi rabbilcaalamiin biriya oo makaanika ah suldaanka wuxuu ahaa nin beeraley ah suldaanka ma ahayn nin al-shabaaba ma ahayn nin macnaha wadamaha qurbaha aada ma ahayn nin warwareega ma ahayn deegaankiisa jamaama beerihiisa iyo baabuurtiisa iyo shaqadiisa unbuu u taagnaa inta aan ka xasuusnahay suldaanka waxaa waaye nin nabad jecel dadka soomaaliyeed jecel ummadda soomaaliyeed iyo muslimiintana uma ciino alxamdulilah rabbi nabadoon soomaaliyeed u ahaa intaan suldaan laga dhigin ka hor hataa nin dhalinyaro ah oo deegaanka jamaame ka aramiya dhalinyaronimo u istaaga alxamdulilah rabbi caalamiina iskaalmeynta iyo gargaarka iyo walaalnimada iyo ehelnimada iyo daris wanaagga aad u yaqaana waa suldaanka anigoo ka tirsan waxgarka soomaaliyeed ee ku nool degmada jamaame waxaan halkan aan rabaa inaan ka cambaareeyo oo falkii xushunimada lahayd oo maraykanka uu caadeystay daman ahaan marka uu horeysana maaha mar labaadna maaha mar saddexaadna maaha ummadda soomaaliyeed inuu ku xasuuqo diyaaradihiisa asagoo kumamarsoonayo al-shabaab waaye iyo waxyaabo aan loo baahnayn kuma marsoonayo sudaan maxamed cabaas uu ku beegsaday fal galdara ah maraykanka uu markaan go-aansaday in indhaha iyo caaqilada nabadoonada suldaamada culamaa udiinka hataa caruurta iyo haweenka dhammaanba uu caadeystay inuu ku beegsado diyaaradihiisa kadib markuu ku fashilmay siyaasad ahaan dhaqaale ahaan ciidan ahaanba uu ku fashilmay maanta wuxuu go-aansaday inuu ku xasuuqo dadweynaha soomaaliyeed waxgaradkooda indhahooda ku xasuuqo uu go-aansaday waxaanu leenahay taas annaga nagama reebeyso in dadkeena aan u horseedno in ku xirno diinteenna iyo sharafteena gartaan aan ku hogaamino kama nagama reebeyso anoo ku bilaayo magacii cabdifitaax xasan maxamed ahna suldaanka beesha mudullood innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun maanta musiibo ka dhacday degmada jamaame nawaaxigeeda waxaa lagu duqeeyey suldaan maxamed cabaas axmed diirshe waxaana duqeeyey cadowga maraykanka si ardaxlandara ah wuxuuna u socday howlihiisa shaqo wuxuuna u socday beerta wuxuu shaqo kasoo qabsan rabo beertiisa suldaankaas waxaan leenahay waan ka xunnahay ehelkiisana waxaan leenahay inna lilah wa innaa ilayhi raajicuun sawir imaanna allah ka siiyo waxaana duqeeyey maraykanka si arxandara ah dowladda maraykanka ayaa sare u qaaday duqaymaha ay ka geysanayso gobolada dhaca koonfurta soomaaliya waxaana duqaymahaas badanaa lagu dilaa dadka shacabka ah ee aanan waxba galabsan halka sidoo kale ay diyaaraduhu beegsadaan xarumaha loogu adeego bulshada duqayn sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun iyo labaatanka ka dhacday hareeraha degmada jamaame ayay dowladda maraykanka ku dishay suldaan cabbaas oo ahaa suldaankii
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaan sii tallaabsanaynaa waxaa inagu soo maqan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka balse markaan waxaad ku soo dhowaataan howlgallo dhacay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay aanu ka horaynee barqanimadii maanta qarax xooggan oo ka dhacay ex kontarool afgooye ee magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka qaraxa oo ahaa mid aad u xooggan ayaa waxaa lala beegsaday gaari qooqan ah oo ay la socdeen saraakiil ka tirsan maamulka garas baalley ee dowladda federaalka xoogihii ugu dambeeyey ee ku soo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa xaqiijinaya in qaraxa lagu dilay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee deegaanka garas baalley kaasoo lagu magacaabi jiray cabdirashiid cali dubad iyo sarkaal kale oo lagu magacaabo cali maxamed macalin waxaana intaa sii dheer oo qaraxa ku dhintay lix askari oo ka mid ahaa ilaalada saraakiisha lagu beegsaday qaraxa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan ka dhacay ex kontarool afgooye ee magaalada muqdisho islamarkaana lagu dilay saraakiisha dowladda federaalka dhanka kale wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ciidamada shisheeye ee la baxay amisom ay isaga guureen deegaan istaraatiiji ah oo u dhow degmada qoryooley saakay aroortii ayay cutubyo ka tirsan ciidamada ugandha isaga baxeen deegaanka mashallay oo u dhexeeya qoryooley iyo buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose goob joogayaal ku sugan shabeellaha hoose ayaa sheegay in daqiiqado kadib bixitaanka ciidamada afrikaanta ay deegaanka dib ula wareegeen ciidamada mujaahidiinta sanadkii labada kun afar iyo tobankii ayay ahayd markii ay ciidamada ugandha dagaal ku qabsadeen degmada qoryooley iyo deegaanka mashallay balse lixdii sano ee lasoo dhaafay ayay weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwo dhabagal ah kala kulmayeen dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab geesta kale dagaal xooggan ayaa habeenkii xalay lagu qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka kaasoo ay ku leeyihiin degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa saakay weeraray deegaanka dalbiyaanka oo u dhow shalambood ee shabeellaha hoose halkaas oo ay saldhig milatari ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka waxaana jira khasaarooyin dagaaladaas ka soo gaaray askarta dowladda federaalka waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaa inagu soo maqan warbixin xiiso badan oo ku saabsan munaasabadii lagu abaalmarinayay ardaydii ka qalinfulay machadu shareeca litacliim alcaali ee dhowaan ka dhacday qaybo ka mida wilaayada baay iyo bakool hase yeeshee markaan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo ay ka mid yihiin toddoba ruux oo shacab ah oo dil iyo gowrac loogu geystay deegaan dhaca waqooyi bari ee waddanka suuriya shil geestay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay waddanka hindiya iyo sidoo kale dowladda faransiiska oo sii kordhisay cadaadiska ay ku hayso dadka muslimiinta ah wararkaas oo idil waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه من آية وكم عبرة waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka toddoba ruux oo shacab ah ayaa dil iyo gowrac loogu geystay deegaan dhaca waqooyi bari ee waddanka suuriya wararka aan ka helayna deegaan ku yaala xadka u dhexeeya dalalka ciraaq iyo suuriya ayaa waxay ku waramayaan in halkaasi uu ka dhacay fal argagax ku abuuray dadka ku dhaqan deegaankaas kadib markii meel u dhow deegaanka laga helay meydadka dad rayid ah oo si naxariis darro ah loo dilay dadka deegaanka caynulbadda oo ah meesha uu falkan ka dhacay oo la hadlay warfidayeennada ayaa waxay sheegeen in toddoba ruux meydadkooda laga helay meel u dhow deegaanka waxayna intaasi ku dareen in dadkan la dilay ay yihiin dad ciraaqiyiin ah oo kasoo jeeda hal qoys kuwaas oo deegaankan barakac ahaan ku yimid muddo ku dhow afar sano nin xoolo dhaqata ah oo daris la ahaa qoyskan la xasuuqay ayaa wuxuu sheegay in meel duleedka ka ah deegaanka uu ku arkay meydadka toddoba ruux oo si arxandarro ah loo dilay wuxuuna sheegay in meydadka qaar la gowracay maadaama la arkayay madaxyadooda oo go-an halka qaar kalena si xun rasaas loogu shanaqay waxayna kala ahaayeen laba rag ah iyo shan haween ah ilaa iyo haatan lama garanayo cidda ka dambaysa falkan cabsida badan ku abuuray dadka ku nool deegaanka caynulbadda oo ku yaala baadiyaha magaalada alhowl ee gobolka alxasaka oo dhaca waqooyi bari ee waddanka suuriya shil geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay waddanka hindiya ugu yaraan labaatan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay gobolka gujarnaat ee dhaca galbeedka waddanka hindiya inta la xaqiijiyey shan iyo toban ruux ayaa ku dhimatay lix kalena way ku dhaawacmeen kadib markii gaari weyn oo nuuca xamuulka qaada ah uu jiray dadkan xilli ay jiifeen waddada dhinaceeda saqdii dhexe ee habeennimadii xalay sida ay mas-uuliyiinta gobolka u sheegeen warbaahinta sargaal ka tirsan booliiska hindiya oo ku sugan degmada suurad ee gobolka gujarnaat ayaa sheegay in dadka dhintay ay ku jirtay gabar yar waxaa kaloo ka mid ahaa sideed haween ah iyo lix kale oo rag ah sidoo kale sargaalkan booliiska ah ayaa intaasi ku daray in darawalkii waday gaariga xamuulka ah uu lumiyey kontaroolka gaariga taasoo keentay in gaariga uu ka baxo waddada sidaasna uu ku jiro dadkan oo ahaa shaqaale sanadkii laba kun sagaal iyo tobanka in ka badan boqol iyo konton kun oo qof ayaa ku dhintay qiyaastii shan boqoloo kun oo shilal ah kuwaasoo ka dhacay waddooyinka waddanka hindiya waxaana si maalinla ah dalka hindiya ugu dhintay qiyaastii afar boqol iyo toban ruux halka saacaddiina ay shil ku dhintaan toddoba iyo toban qof sida lagu sheegay xogta dowladda dowladda faransiiska ayaa sii kordhisay cadaadiska ay ku hayso dadka muslimiinta ah weli waxay xukuumadda faransa ee uu hogaamiyo emmanuel macron sii wadaa xadgudubyadeeda ka dhanka ah dadka muslimiinta ah haweeneyda ah wasiiru dowlaha arrimaha bulshada ee waddankaas ayaa soo jeedisay qaanuun dhigaya in haweenka ka yar siddeed iyo tobanka sano laga mamnuuco inay xirtaan xijaabka haweeneydan ayaa sheegtay in waxaan la aqbali karin ay tahay in haweenka ka yar da-da siddeed iyo tobanka sano inay xirtaan xijaabka wax loo dulqaadan karo ma ahan inaan aragno gabar shan sano jir ah oo xijaaban sidoo kale suuragal ma ahan in la arko gabar laba sano jir ah oo xijaab wadata ayay tiri haweeneyda ah wasiiru dowlaha arrimaha bulshada ee dowladda faransiiska mar sii horeysay ayay ahayd markii dowladda faransiiska ay go-aamisay qaanuun ka dhan ah dadka muslimiinta ah kaasoo uu ku dhawaaqay madaxweynaha waddankaas emmanuel macron kadib dilkii loo geystay macallinkii aflagaadeeyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sidoo kale dowladda faransiiska ayaa waxay xirtay masaajid badan oo ku yaala gudaha waddankaas iyadoona gebi ahaanba ay mamnuucday inay galaan dadka muslimiinta ah ee ku nool waddanka faransiiska waxaa xusid mudan in toddobaadkan gudihiisa ay dowladda faransiiska ku dhawaaqday in albaabada la isugu dhifto sagaal masjid oo ku yaala gudaha waddankaas xukuumadda faransa ayaa ku andacoonaysa in sababta ay masaajidda u xirtay ay tahay iyadoo ay ka baqaysa waxa ay ku tilmaamtay gooni ugoosad islaami ah wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin
waa hagaag weli waxaan dhex maquuranaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaa inagu soo maqan munaasabad ballaaran oo daaha looga rogayay ceel riigah iyo warshad biyaha sifaysa taas oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee mudug balse markaan waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan abaalmarinno qaali ah oo la guddoonsiiyey ardaydii ka qalinfulay machadu shareeca litacliim alcaali ee dhowaan ka dhacday qaybo ka mida wilaayadii islaamiga ah ee baay iyo bokool waxaana soo jeedinaya waryaheenna haashim cabdinaasir
سل العوان وسلها عن تآخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصما له النواد وكنا خير معطينا
habeenadii aynu soo dhaafnay barnaamijka dhuuxa waraysyada waxaan ku soo baahinay codod laga jeediyey munaasabad ballaaran oo loo qabtay ardadii dhammaysatay macdu shareeca litacliim alcaali kuwaas oo dhowaan ka kala dhacay walaayaadka islaamiga ah ee galgaduud iyo baay iyo bakool oo dhaca koonfurta iyo bartamaha waddanka soomaaliya horey waxaad u dhagaysateen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka kuwaas oo ka hadlay munaasabadda ka dhacday walaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool ka hor inta aanaan idiin soo gudbin xamaalmarintii la guddoonsiiyey ardayda waxaad ku soo dhowaataan kelimaad munaasabadda ay ka jeediyeen qaar ka mid a hoggaanka ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana ugu horeeya suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed guddoomiyaha odayaasha dhaqanka walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka alxamdu lilaahi waxdah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah amaa bacd alxamdu lilaah allahu subxaanahu wa tacaala ayaa mahadda maantaad iskale ina soo gaadhsiiyey khayrkan iyo wanaaggan oo ah khitaamka xafladii dafcadii labaad ee macad shareeca litacliim alcaali oo ah mirihii macaahidda qabaa'ilka ilaahay baan uga mahadnaqaynaa wax badan uma umaradeenna xarakatu shabaab almujaahidiin amiirkeenna guud asheekh abu cubayda ilaa umaradeenna wilaadda iyo qof kastoo gacan ka geystay waxaan leenahay ilaahay ha idinka ajirsiiyo runtii aad baan ugu faraxsannahay mirihii macaahidda qabaa'ilka inaan guranayno macaahidduna sida la wada og yahay khayr iyo wanaag oo ilaahay quluubta amiiryadeena ku soo tuuray bay ahayd wax yar waxaan rabaa inaan ka hadlo macaahidda qabaa'ilka muslimiinta ee bariga africa maraaxisha ay soo mareen iyo waxa ay maanta meeshay marayaan anigoo aada soo koobaya oo qiimaynaya wakhtiga runtii in sha allah macaahiddu sida wax kastoo la bilaabayo weliba khayrka iyo diinta ay tahay markii la bilaabayo culays baa ka jiray runtii culays baa la dareemayey nuqabada nuqaba shareeca nuqabada dhaqanka waa laga bedelay xarakadaa ka bedeshay sheekhaana waa ka bedelay maanta insha allah waxaan qaadanaynaa nuqaba shareeca marka macaahid loo diro waxa ugu badan ay ka welwelaan ee culayska ku ah waxay ardayda xarakadu markay qaadatay go-aankii qiimaha badnaa ee barakaysnaa ee ahaa in macaahidda la mataaneeyo qabaa'ilka labalabo la ysugu daro wilaayada hadda aan ka nimid jubal islaamiya sideed macad baa la rabay hal mar in la furay sideed qabiil laakiin alxamdu lilaah waa la ysku dardaray weliba qabiil qabaa'ilka soomaalida ugu waaweyn ka mid ayaaba hal macad keligii isugu tegeyba waa qabiilka direed farxad iyo khayr halkaa waxaa ka soo baxay midnimo iyo wanaag iyo isjacayl waayo wixii ugu qaalisanaa baa la isku darsaday oo diin iyo wixii lagu jeclaa oo awlaad iyo dhaqaale iyo juhdi iyo fikir baa la isku wada darsaday halkaa tafaakul jamaaci ka yimid isjacayl baa ka yimid khayr iyo wanaag baa ka yimid waxyaalaha dhacay waxaa ka mid ah oo runtii lala yaabo oon gallay gartooda gabadh ee wiil abti loo yahay iyo macad lagu daray qoladii macadka lahayd baa layi gabadha ilmaheeda maxaa loogu daray macadka moo qabiilkiisi la geeyo warta gabadh gabadh ilmo ay keensatay dhaqanka sooma gabadha abtiba madaxa la saar maya maya arrintu waa waa asbaabu janna wixii janna lagu gelaye janna laysma siiye ilmaha lagu war waxaan waxaan ku xallinay markii dambe xadiidka nabiga calayhi salatu wa ahaa wiilku yuu ka mid yahay ree abtigii marka macaahiddu runtii khayrkaas iyo wanaaggaas bay marayaan ducaadan waxaan leenahay wiilasha nadiyow ee xaqaad ugu lahaydeen wax ka mida waan gudannay hadday xarako tahay iyo hadday maaragtay nuqabo tahay iyo hadday waalid tahay iyo hadday macallimiin tahay iyo hadday qabaa'il tahayba waajib baa ay saaran idinkana
sidoo kale waxaa munaasabadda hadal ka jeediyey guddoomiyaha odayaasha dhaqanka walaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool malaaq muxudiin cabdiraxmaan awalan ilaahay aan mahadnagaan mahad bilaawi dhammaadan lahayn yaa ilaahay aan ka mahadnagaan ilaahayni hanuuniyey waana wakhtigaana ka weelay hidaayada un hata araga hayno may dhaqanka araga hayn ilaahay aan mahadnagaan alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kunna linahtadiya lowlaa an hadaana allah alxamdu lilah alxamdu lilah ilaahu adinkiinga mahadnagaan mahad bilaawi dhammaadan lahayn nicmatiida ee muuqatay tiida ee qarsoon ilaahu adinninka nicmayti oonanka weynta nicmat alislaam waaliimaan ilaahay aan ka mahadnagaan intaas kubacad mahdi ilaahay bacdiya ma koobo koron ilaahay maylayaa waa in tacuduu nicmat allah laa tuxsuha ma koobo korno madika nagnagnaagno madiiro korno maana gududu korno bal ilaahay inina waafajiyo xamdiga ilaahay na waafajiyo ilahay weydiisadaan in badan bacdallaahi ma in mahadnagaane xarakatu shabaab almujaahidiin waa bifadli illaahi wa biraxmatihi geeka may baroogneed cidii culmadda ayar habato wakti kooban wal haka barata waktigaas kooban wal haka- haka baratayn umatu dhan ilaahay ka anfa may hamarnay wakti lankii alle islaamka taw- tawxiidka tawxiidku run sheego oo ilaahay shilaysa ilaa abuuda lankaal malka darakora la era hasurumo ma dheerayn wakti jeer ciidan dhawaay lankoo la itihaadu la erhaayo lankoo gaal eh, yahuuda ku dambayd erhaayno yahuudi dhinninkaas lahankubahaysadaa luk aayo lu duraw bilaambayti dharkufayl hagaadata ukunfutee iyo noytay dhedhegli magaalooyinka geesisjel la nusurmaayo hamiinkii laka jibiyaa bilamayta muslimada ee dhoorsan lan arag horna waqtiya ma dheerayna geerida hayd ilaahay yeediyaha noobiima ilaahay ninka bedelay waqtiga kaa kooban miraahun hata arag haynaa yaa ilaahay ninka bedelay runtii faa'iide badan allata ee ardaydii lamaad oo ha ku baheen maahadu shariica ha ku baheen iyo walaalahan un ha tortoo fadhiina eh walkii liibani haani hor may kale la kaliibanay haani hata ka jaroon dhammayna waa kaliiban khudbooyinka maalinka jimaacada ayuu akhriyaayaan hata roogan masaajid iyo khudbooyinka ka akhriyaaya sheekhadii halkii iyo culmadii kale sharadii oo kale la jeedaan walka liibani tawxiidka ku hadlahay unugu tuma jara tumi lama sani jara caqiidadii saliimka ayaa xumbaarsiya meelo la suran yihi may galay dacwada saliimka eh dacwada islaamka may galay guri kastoo geeka tegin oo xarakatu shabaabulmujaahidiin dhatiya ka nool ayaanan aan galli hindhoojiya ka aragay qofka may ba leeyaa may leeya qofka tawxiidkan haddii udu qaadado sifaadla kanuunaa leeya ikhwaani may argaanaya dhallinyarada culummada ay hatan taas ulmaanin sifaadkayuu leeyin sifaadla kanuunaa leey lanka kalaamka afyaha ku bahaw ima iswede sifaadla kanuunaa oo lakadaydaa leeya qofka nuuraa ku bahay iftiinka ku bahay diinka wale waxtarkiya lata baadiyaada haddii adagalla indhuweel qofka kinkooyoha ka salaamaad lanka baadiyaada ee gaaljarka ee meelmasaajid roor ama horonsayn sadan qabta moobeellaha ku dhegaysay tawxiidka gali salaanta midigaha ku bilaawe madi hore lankan guyan higaa ku bilaawi jiray dhati lanka kulile gacanta ku bilaawi jiray qofka qofku may dareemase gees haddii un odayaal ana dadka dhagalaan maha ku bilaaway qofka lankii midigi jira ku bilaawe walalo ku dhaxlaya kumid ah tawxiidkan kan eh may kale ku midee dadkii maqumna dhegdaan dheegeen tawxiidkan kane iclaamka ku dheegi walanku sheekoy laankii toos xukunkan korseynena may waha gaadaday may gaaday sifaadanan ka gaadaday mayna ka gaaday dacwiya ka gaaday walaha wanaagaha muto islaamka ku deeriyana gaadaday yala anfacday runtii haddii una leeno odayaalka aan ilaahay aan kama hadiyaan may jare jarey lang maslahadiisla ka daalaw dadmadii isdilaayaan dagaal koliya oo ka dhimadaayaan lama lanka kale ha korjeeda dagaal aan dhexeeyo wax marni qabiilba qabiil kale kuyin aamow dacwadan haddii ilaahay umutan dhexa geliye ilaahay may sababtaas kuku qaaday culayskaas jari umuti walaal haytay muslimiin haytay colkan dhexey ilaahay may kuku qaaday colaadiin dhexayti olki dhatiyo yaalay dacwadana ilaahay kuku qaaday oo tawxiidka ah kafaa'ini un dadkii maslahayo ka daala jarnimay waa ilaahay noo ka qaaday yoba wal fahmeen ulayskani hay way walba fahmeen ulaysmani hayan geeg lan walba ma waa dinigu sun jiifo hiraata ku kahe may kale ka walaalka suruna walaana ilay sun ba gaabana walaal may baa nafteen laha walaalaha muslimiinta inta fidido aan sheegay maysan laha nafteen laha baaburkun soron ay lu kornay jihaadkan horon ay kornay geeg gaalna jab jabtay walaalo baan warmadan ma ka daraw taas dacwadan na anfacday jazaakum allahu khayran walaalihii marna cilmigan habarday intan sheennay intan dadaal habiina bilaawaa roogdaa cilmo ma dhammaada walaalo ban culmadaa ninku hadale maylana ilaahaysan barakaay warkayna intaa ka gaabaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas kadib waxaa dhankiisa madasha ka hadlay ugaas cabdulaahi macallim haaruun oo ka mid a odayaasha dhaqanka walaayada islaamiga ah ee gedo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdu lilaahi wakafaa ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala noo soo wargeliyay kulankan ilaahay baa ku mahadsan qaymaha badan aan la qowri karin kollayni ahaan aad baan ugu faraxsanahay ilaahayna waxaan ka baryahayaa mirahan kuwa barakaysan oo anfacle oo nabadgal allah ka dhigo intaa kadib hadal ma dhinno waxaanahay dad islaama soomaali ah isku diina isku luuqada wada dhashay qaraaba ah waxaa kaloon ku baraarujinayaa waxaa lala dagaalamaya gaalada la dagaalama waa diinta ilaahay weeye yaa u maqan ma cid kala u maqan oo difaacaysa dhulkii annaga aan ku dhalannay aan ku dhaqannay aan ku cibaadaysanay masaajidda ay ku yeeleen bay gaala haysataa caasimiyadoo dhan bay haysataa gobolladay baa haysataa yaa noo xoreynaya oo gaalada iyo mujrimiinta iyo murtiniinta yaa ka xoreynaya ciidana uma maqna ceelna uma qodna weeye camalkan islaamku ilaahay nagu fadilay oo adduun iyo aakhare aan ku liibaanayna shabaab ma laho gaar uma laha waa diin islaam waa kitaab ilaahay weeye intaan gara istaagno oon fadhiga ka kacno oo aan diintanada garanno xaqa ilaahay garanno oo baaqana loo baaqa iyo kutubta nagulada akhrina aan baranno aan garanno waxaan leeyahay fadhigaan ka kacno dadka soomaaliyeed meelkiis joogaan aan ugu baaqno aanna gaarsiinno inay fadhiga ka kacaanoo gaaladan aan la dagaalanno waxaa kaloon baraarujinayaa camalkan ilaahay baa nagu fadilay intuusan imaaninna wixii lagu sugnaa qof walba waa garanayaa qabaa'ilada deegaamada tuulooyinka magaalooyinka wixii lagu sugnaa waa la garanayaa haddana meelaha ridada ay taagan ay degan yihiin waxaa la fadilaya oo juhdi lagu bixinaya waa qabariye iyo taas- tacasub iyo fidno weeyaan marka inayna saamaynin oo ilaahay subxaana wa tacaala aan kaashanno oo aan midnimo camalkan ku difaacnana waa boorini waxaan leeyahay qof kasta oo camalkan u dhintay oo ilaahay dartii ku baxay oo ma garanaysaan raggaad garanaysaan ama umuuro ha noqdeen ama askar ha noqotay iyo xilli kastaba ha joogay oo camalkan ilaahay dartii u baxayna waxaan leeyahay ilahay shahiisa ha aqbalo kuwa hadda joogo oo amiirka naga u horeyn waxaan leeyahay ilaahay hanoo ilaaliyo ilaahay noo xifdiya qof kastoo camalkan ku jiro meel kasta ha kaga jiro mustawo kasta ha ku jiro ilaahay hanoo ilaaliyo camalkaana ilaah waa naga duminin camalkaana ilaah waa naga duminin gaaladaana waa tagtay ilaahay subxana wa tacaala hana dhaafi hanaga dulqaada ilaahu gaaladana dhaafi ilaahu gaaladana dhaafi xoogaa kulaylahaa jiro meelaha qaar waa laga kulaylaha ilahay roob khayr qaba hana siiyo roob qaboobo lagu kala dego allahna siiyo waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala hana fadilo khayr baan haysanaa nabigana calayhi salatu salaam wuxuu yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi qof kas oo codkan maanta uu gaaro waa mas-uul qiyaamo waa la weydiina haddaan lagu dhaqmin waxaan leeyahay qof walow ilaahay ka cabso camalkan wixii lidi ku ahna ka hortag garabna istaag hadaa bilahi towfiiq gunaanadkii munaasabadda waxaa abaalmarinno qaali ah la guddoonsiiyey ardadii galay kaalimaha hore kadib imtixaan laga qaaday ardada kuwaas oo la guddoonsiiyey abaalmarinno qaali ah oo ay ka mid yihiin lacago dollar ah kombiyuutarro iyo sidoo kale shahaadooyinka dubloomaha sare magacyada ardada gashay kaalimaha hore waxay kale yihiin aweys cabdiraxmaan maxamed kaas oo galay kaalinta koowaad waxaana abaalmarin ahaan loo siiyey kombiyuutar iyo lacag dhan shan boqol oo dollar iyo sidoo kale shahaado sharaf ardayga ku guulaysta kaalinta labaad waxaa lagu magacaabaa maxamed cabdulaahi maadey kaas oo la siiyey kombiyuutar iyo lacag dhan afar boqol oo dollar iyo sidoo kale shahaado sharaf والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى وحان لنا يا سادة الخير زدتم حفلنا عبقا من عنبر العطر مسكا ونسرينا طبتم وطاب لنا في الحفل مجلسكم فمرحبا قد تواطأتم لنادينا وحان هدنا قد قرينا إن كارميه ardayda abaalmarintooda ahayd iyo qaybinta shahaadooyinka ardayga ugu horeeya ee aan u yeeri doono wuxuu noqon doonaa ardaygii ku guulaystay kaalinta ah assuluuk ama al- alkhuluq alxasan maadaama ay tahay diinteena diinu lkhuluqi nebi maxamedna sal alla alay slam ilaahay uu usoo diray inuu dhammaystiro akhlaaqda teeda wanaagsan waxaan marka muhiimadda ugu horreysa aan siinaynaa ardaygii ku guulaystay kaalinta akhlaaqda waa ardayga lagu magacaabo maxamed macallim xasan in sha allahu tacaala wuxuu ahaa ardaygii kaalinta akhlaaqda galay waxaan hadda u yeeri doonaa in sha allahu tacaala ardaygii galay kaalinta koowaad marka laga eego dhanka aqoonta muddadii uu socday machadka fatrooyinka oo dhan marka la isku daro darajaadka qofka uu keenayay marka la isu geeyey ardaygii kaalinta koowaad galay ayaan u yeeri doonaa waxaana lagu magacaabaa ardayga aways cabdiraxmaan maxamed ardayga aways ah wuxuu ku guulaystay xaasuub ama kombiyuutar iyo lacag shan boqol oo dollar ah iyo shahaadadii takharujka ee machadka machad ashariica litacliim alcaali ardayga kaalinta labaad galay magaciisu waxaa la yidhaahdaa maxamed cabdullaahi maadey wuxuu abaalmarin u helay xaasuub iyo lacag afar boqol oo dollar ah waayo waxaan u yeeraynaa ardayga saddexaad ee kaalin saddexaad galay laguna magacaabo ibraahim cabdullaahi cali ibraahim cabdullaahi cali isagana wuxuu abaalmarin u helay xaasuub uu ku shaqeyn doono islaamka ugu shaqeyn doono siduu sheekha noo sheegay iyo lacag saddex boqol oo dollar ah iyo shahaado shahaadadii takharujka ee machadka quluu maa shaa allah ilaahay subxaana wa tacaala cilmigooda iyo cimrigoodaba ha u barakeeyo intaa waxaa noogu eg ardaydii gashay kaalimaha hore hadday tahay dhanka waxbarashada iyo hadday tahay akhlaaqdaba wajazaakum allahu khayran dhammaan dadkii ka soo qaybgalay xafladda waan u mahad celinaynaa hadday yihiin culummo hadday yihiin iyo mas-uuliyiin arday macallimiin iyo jumhuurta qeybayda kala duwan waan u mahad celinaynaa waxaan leenaha jazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiina xasanaadka idinkugu daro إن شاء الله تعالى أنت أي نوع أكتهاي وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته munaasabaddii lagu sagootinayay ardada ka qalin jibishay macadu shareeca litacliim alcaali ayaa ku soo dhammaatay jawi xasiloon waxaana dhammaan ardadii la guddoonsiiyey shahaadooyinka dubloomaha sare waxaana ay awood u leeyihiin inay iska diiwaan geliyaan jaamacadaha islaamiga ah ee lagu daraaseeyo culuumta sharciga ah أنهى عنك أخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصما له النواد وكنا خير معطينا
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa dambe ayaan isla soo gaarnay markaana aanu aadno dhankaasi ee wilaayada islaamiga ah ee mudug dhowaan munaasabad ballaaran oo daaha looga rogayay ceelriig iyo warshad biyaha sifaysa ayaa laga hirgeliyey tuulada cadaad oo hoos tagta degmada jowle ee wilaayada islaamiga ah ee mudug ceelka ayaa waxaa maalgeliyey ruux u dhashay beesha waceesle ee degta tuulada waxaana ugu horeyn munaasabadda ka hadlay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka kuwaasoo si aad ah ugu riyaaqay ceel biyoodka iyo warshadda loo sameeyey magacayga horta qaasim maxamed faaraxa la yidhaaha dadka deegaankan ka mid ahay waxaan marka u mahad celinayaa maamulka xarakada wadankan wuxuu ahaa jiran waa ognahay hadda siduu yahana waa ognahay nabadda aan haysanno eelkan hadda waxaa laga qoday dhul ninkaas uusan lahayn inkastoo dadku mustacjil yahay na warar kalaa imaalahay oo dad aan shaqo ku lahayn ayaa qashqashaad keeni lahay hadda ka hor ceel aan caliyabaalka qodi inaan ka qodna rabnay oo goof annagu aan leenahay aan ka qodayn aan qodi weyni oo ciidamo naloo keeno maamulka ka hor marka nicmadaas waxaa iskale xarakaddaa iskale iyadaan uga mahad celinaynaa ba ilaahayaana siistay isku dadkaanyana waay dad meel nooga yimid ma ah oo dad ilmahaayi annagay noo shaqaynayaan khayr allah siiyo taas horta waa taas eelka arrintiisana waxaa ka hadlay garkaa ka hadlay annagu marka waxaan ducaahayn iyo inaan uun cariga waa joognaa odayaalaa nahay inaan ogaano halkaanimaa sidaqaystay wuxuu yidhi waalidkay aan u wakfaa khayr allaha siiyo adduunya aakhira kala badana la yidhaahe asaga hadduu haatan mataqaanaa haddii nicmo ilaahay siiyo waay annaguna waa u ducaynay waxaana ku dadaalaynaa intii tabarta ayaa annagoo weliba u kaashanayna maamulka annagoo u kaashanayna eelka haddaan maamulku ka warqabin ousan kor naga ogeyn wax soconaya ma jiraan meeshaan xaalkeeda horta ilaahayaa ogaay lagama sheekay karo wixii hore oo annaga hadda qarniganya markii nala dhalaaya iyo nala hor iyo hawshaanu markii hadda lama sheegay yaqin waxaas dhulkan biyo ma lahayn dadku ma dukan jirin awada ninkii habarta u tagaa qubaysamayn adiga dhibaataa jirta niyow dhibaa jiray xaqaaqa waaye inaana been sheegay marka biyo ma jiraan waxaan aragnay annaga annagoo inta dharab dharab annagoo intaa saas u barafino inta qaadana weelal dhadhanna oo barafka saas siino saas siinay qoyaan dhalla ka yimid aan aan naf bidayna haddii qoraxda la dhigan waa engaga oo qorxgoo bidaa qoyaanku marka meeshaan wixii ooli jiray horta nicmaa ka dambaysay marba bedelaa yimid haddana bedel kalaa yimid maalinba maalinta ka dambaysa horta adduunyada inta waa ka fiican tahay dadkuna waa xuntahay leeyihin diinaa timid oo biyaa yimid oo haddii allagood bacnaad bacno badanaa meeshaan yimid aniga waxaa la yidhi dhibaadii allagoodba marka galhareer iyo baxeyn bay ahayd ma ogi a ooyaa la yidhi waa ooye saw ugu dhaanaayoo bad ugu arooraayey oo ceel buur ugu arooraayey aw berigi dambe isagoo anoo kalaa oo sagaashan jirsadii oo waxau arkay biyo saas isaga horgufmayo asagoo wuxuu yidhi waktiga aniga waxaan soo maray dhibaatadan soo maray iyo maantaba sida xaal yahay aan kaliyahan la tiiraysana huu yidhi midda hooga midda i dhowday aniga oo balaayada i soo martay iyo keyrkaan hadda maanta yaala marka tan waxaa waaye nicmo waaye dadkaanuse dad og ma ahan hadda dadkaan dhalinta yar rugo nicmadan ku shukri maayaanoo maba ogeyn waxay iska heleen baca biyo laysaga shubtay berkadaa layska dhistay adduunya yacni biyo mar dhifo abaara maaha biyoba lama tabay ma og tahay adduunya aakhira taama aan ugu ducayn meeshaan waxay ila tahay wax aan laisweydiinaa jiro wax aan laisweydiin waxaa ka mid ah dhulka saw ahaa jiray iyo hadda saw yahay wax laisweydiin kara ma aha dhulka wuxuu ahaa jiray colaad la kala gambaayo hadda meesha aan taagannahay colaad ahaa jirta meeshaas aan joogno col aa looga kala cariri jiray waxaana keenay dalka markaas maamulka diinta islaamka lagu maamulayo inuusan meesha ka jirin iyo tacadiga muxuu ahaaye lagu tacadaayo muxuu ahaay xuquuqda dadka muslimkaa marka waxa la barto diinka diinta islaamka ha la barto culummada tiri waa ku raacsanahay haddana waxaan leeyahay diinta islaamka ha la barto ninbaa wuxuu yidhi yaa la yidhi alifyeen allah amare oon lala ekahayn adduunyada waxaa loo askumay inaad islaantaane ashahaadta eelkii aan dhignaan ala ku anayn ma unateen bilaadka iyo cariga waan la baabi'ine ma badaawi aad wadatiin soo la baqi maayo waxsaa ba'ay birrada wiilsh baadir ku jebiye jiiyan jaliilow adaan lagu jiraarayn ta uteen turaabka iyo cirtuba way isku tegayaane nin tilaabo qaadana ma jiro maalintay tahay tawxiidka qira haatana tubaha joogtaan jiinna yanjaliilow adaan lagu jigraarayne jahannamo ninkaad geeda waa jimci wareera jiirtaas qorxoon iyo xagluhu waa jajabayaane jidka toosan ee bowniga iyo nabiga jaahisa waxay unateen xisaab laawayaal xaalal baa jire nabadgelyaaan haysannaa ilaahaa noo gargaaray walaayada waa u ducayhaynaa anugu howla hadda ka hor waxaan idhi amnigan hortiis aladaa lagu adeegaayay igaaraa igaar dilay maxaa odaya loo geey ammaanaa la helay iyo nimaankuu abtirihaynin amnigaas ninkaan aaminayn oon eebba tala saaran isagaa arkaayee ogaaw oonka maha yaalla amnigay adkeeyeen ayaa lagu adeegtaahe afrika iyo aasiyo intay orad la gaaraan intaad orad la gaartiinba allaha idin ammaansado adduun iridad addee ninkaan ogayninoo ogaaw amniga waa laa aamine waxaa waaye la'aantiin abaaray ahayd boqolkiiba boqol waan idiin mahad celaynaa waan noo soo gurmateen waxaad ka timideen degmo iyo gobol marka intaasaa ninka laydhaahaa idinku salaamaa sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuuxamsa isagoona si aad ah ula dardaarmay waxgaradka deegaanka iyo bulshada bismi illahi alxamdulilah rabbi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa amr dunya waddiin wsala allahu wsalama wbaarak calaa muxamedin waaalihi wasalam ajmaciin alxamdulilah uma alxamdulilah allah tabaaraka wa tacala aan umaad celinaynaa in badan awalan horta waxaan u baahannahay sida odayaashu sheegeen oo laysaga marakacay oo la sheegay baahida biyaha inay jirtay baahida biyaha hadday naga daboolanto baahi kaloon qabnaa jirta baahi diineedaan qabnaa ragga axyaanta ah ee odayaasha ee waxgaradka ee beesha ee meesha fadhiyana runtii mas-uuladaa saaran kullukum raacin wa kullukum mas-uul can raaciyatihi waa mas-uuliyad nin walba saaran marka nin walbo mas-uuliyaddiisa inta ay la eg tahay inuu gutaa la rabaa ee qodobkaas horta inaan waxaan rabaa inaan dardaarmaan rabaa qodobka xigoon raba inaan dardaarmaa waxay tahay meeshaan waa la sheegay biyola'aanay ahayd laakiin xoolaha ku dhaqnaa dhul wuxuu ahay geedkiisu nool yahay dhul wuxuu ahay ma garanaysaa lagu soo carabaxo dhaqan baa jiray meesha ceelaa qabtay soomaalidana waa taqaaniin ceelka markii meel lagu dhigo beeray ku hareeyaan nin walba meelu geed goostaa inuu geedka hala ilaaliyo xoolaha yaan la dabargoyni haddii biyo la helayo oonkii laga baxay xoolaha yaan la dabargoyn geedka hala ilaaliyo beeraha dhul baa jiray beerta lagu yaqaanay beerta dhulkeedii ha loo daayo laguma haystee laakiin dhulkaa ma garanaysaa xooluhu ku dhaqmi jireen ee geedka le dhaqanka xoolaha lahaa yaan la dhaqan tirin waa dardaarankayga labaad dardaarankayga kale waxaan rabaa deriskaa la ilaaliyo naftiinna ilaaliya deriskiinna ilaaliya allihiinna abuuray si aan u fahamnana oo aan saan u caabudi lahayn u fahamnana diinkiisa aan baranno deriskeenna aan dhowrno nafteennana aan dhowrno وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان مسلمكو مسلمك ma dhibo ma arkaysaa waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan inan xusiisiyo waxaad og tihiin daaqa iyo biyaha iyo debka waa ka dhexeeyaan deriska muslimiinta waa ka dhexeeyaan marka ummadda muslimiinta ah ee deriska ah ee deegaankaas ku soo gaarto cag ku soo gaarta oo ceelkaas ka dhexeeya taana waa dardaarankayga
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamij noocan oo kale ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
دين عظيم هو السامي دين عظيم هو السامي